أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaabaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanadeenna kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha dawaaqiidda aqalka sare ee kooxda riddada soomaaliya oo ku dhawaaqay in uu ka quustay walaacna ka muujinayo marxaladda ay marayaan murtadiinta siyaasad ahaan iyo amni ahaan barnaamijka faafreebka wararka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan calooshood u shaqaystayaasha murtadiinta uu maraykanku tababaray oo xasuuq cusub ka geystay deegaan hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka jabhadda amxaarada ee faano oo hareereeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda xabashida xilli ay ku socdaalayeen deegaanno ka tirsan ismaamulka amxaarada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo degmada buqa qable ka hirgelisay mu'asaso waxbarasho oo u gaar ah haweenka iyo carruurta muhaajiriinta ah munaasabaddii albaabada loogu furayey mu'asasadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa sidoo kale dhegaystow waxaan caawa kuu haynaa oo aadan ogayn dhakhaatiirtaaduna kuu sheegin xanuunnada ku dhaca dheefshiidka kuwaas oo inta badan lagu khaldo xanuunka loo yaqaano gaaska caawa ayaad barnaamijkan uga bogan doontaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha dawaaqiidda aqalka sare ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu quus ka taagan yahay walaacna ka muujinayo marxaladda ay marayaan murtadiinta siyaasad ahaan iyo amni ahaan qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo daacad u ah maraykanka oo dil iyo dhaawac ka geystay nawaaxiga degmada afguuye xog horodhaca oo aan helayno waxay sheegaysaa in ciidamada la baxay danab ee maraykanku ku adeegto ay dhibaato ka geysteen deegaan hoostaga afguuye waxay beegsadeen dad beeraley ah waxayna halkaasi ku dileen ugu yaraan hal qof sagaal kalena waa ay ku dhaawaceen sida ay noo sheegeen ilo lagu kalsoon yahay haddii aan halkaasi uga gudubno warbixinta mareegta redio alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaan ka gudmaraynaa howlgal qorshaysan oo barqanimadii maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa booliiska maamulka riddada koonfur galbeed kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan mooro waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa guddoomiyaha aqalka sare ee kooxda gurguurte oo quus ka muujiyey xaalka soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee kooxda gurguurte ayaa quus ka muujiyey sida uu yahay iyo masiirka kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurte cabdi xaashi oo maanta la hadlayey golaha loogu yeero aqalka sare ayaa sheegay in jidka ay ku socoto soomaaliya ay tahay xaaladda faraaruq oo aad u daran waxaa kale oo uu xusay in soomaalidu dumiyeen qarankoodii islamarkaana ay dunida ka noqdeen qaxooti aan qiimo lahayn sida uu hadalka u dhigay waan quustay dowladdeenii baynu duminnay qaxooti ayaynu nahay aan qiimo ku lahayn adduunka aynu ka fakarno waddaniyad iyo sidaan dalkeenna dib ugu midayn lahayn ayuu yidhi cabdi xashi ugu dambayn wuxuu sheegay in uu doonayo in uu ilmihiisa iska korsado cabdi xaashi ayaa ka mid ah madaxda xukuumadda muqdisho ee shisheeyuhu ku ilaaliyo villa soomaaliya tan ayaa ka dambaysa kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in sidii kaabuul looga kala carari doono muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa fano oo guulo ka sheegatay dagaallo ka dhacay deegaano ku yaal waqooyiga gondar dagaallo culus oo qaatay muddo afar maalmood ah ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga mandiqada gondar ee ismaamulka xamaarada halkaasi oo ay isku hayaan maleeshiyada fallaagada fano iyo ciidanka milatariga jabhadda fano ayaa baraha taabacsan ku faafisay in maleeshiyadoodu dhan walba ay ka hareereeyeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda abiy oo loo soo hubeeyey in ay la wareegaan deegaanada ajire janora iyo dabad wareeda oo ku yaal waqooyiga gondar waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeyey labada ciidan kooxdan waxay sheegtay inay si buuxda u go'doomisay ciidamada dowladda etoobiya oo isku dayay inay aagga ka baxaan waxayna sheegeen in ciidanka milatariga uu sameeyey iskuday uu meesha uga saarayo ciidankiisa isaga oo ciidamo badan oo gurmad ah ka keenay magaalooyin badan balse ay fashiliyeen dagaalada xoogooda waxa ay sheegeen inay dhaceen toddoba iyo tobanka bishan kuwaasi oo ka dhacay agagaarka ajire janora fano waxay sheegtay in dagaalkii ugu adkaa uu ka dhacay enqash halkaas oo iskahorimaadku uu si toos ah u socday ilaa sideed iyo tobanka noofembar inkastoo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaaladan afarta maalmood socday waxaa dhanka kale fano ay sheegtay in ciidanka etoobiya ay goobaha dagaalka ka qaateen siddeed iyo toban askari oo qabaa dhaawacyo culus kuwaasi oo sida ay sheegeen ku dhaawacmay dagaalkii ugu cuslaa ee ka dhacay enqash dagaaladan ayaa ku soo beegmaya xilli etoobiya ay wajahayso dagaallo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidanka milatariga etoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee mucaaradka ah ee ka soo horjeeda nidaamka uu hogaamiyo abiy axmed waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka maali iyo maleeshiya taabacsan oo xasuuq u geystay dad shacab ah oo ku dhaqan tuulooyin ku yaal bartamaha maali wakaaladdu waxay soo xiganaysaa warbixin ay soo saartay hay-adda human rights watch taasi oo sheegtay in ciidanka maali iyo maleeshiya ku daaban ay dileen ugu yaraan soddon iyo kow qof oo shacab ah halka ay gubeen guryo ay leeyihiin dad rayid ah intii u dhexaysay labadii ilaa saddex iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan waxayna xasuuqaasi een ciidamadan ka geysteen laba tuulo oo dhacda mandiqada siiqu ee go'doonka ku jirta labadii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar waxa ay warbixintu sheegtay in ciidamada maali iyo maleeshiyada ku daaban ay dil bareer ah u geysteen ugu yaraan kow iyo labaatan rag ah oo shacab ah halka ay gubeen toban guri oo ku yaal tuulada kamona saddex iyo tobankii oktoobar ayay sidoo kale een ciidamadan dileen een sagaal rag ah iyo hal ruux oo dumara kadib weerar ay ku qaadeen tuulada baali tuulooyinkan ayaana dhaca bartamaha waddanka maali een xubintii adalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bukhaari caawo waa inagaynta
وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dhegaysto waxaan caawa kuu haynaa wax aadan ogeyn dhakhaatiirtaaduna kuu sheegin taas oo ah xanuunada ku dhaca dheefshiidka kuwaas oo inta badan lagu khaldo xanuunka loo yaqaano gaaska warbixin amuurtan ku iftiiminaysa waxaa inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani
waa maxay sirta ka dambaysa in uu dhakhtarkaaga kuu sheegi waayo xanuunada aad la dhiban tahay ee ku dhacay dheefshiidka oo haddana mar walba oo aad booqato shaybaarka laguu sheegayo in uu jiro gaas dhagaystow ila soco haddaba aanu wada eegno xanuunadan oo mid iyo laba aan ahayn ee isu ekaan kara balse xitaa qaarkood qofka qaba uu ku shakin karo in uu leeyahay xanuunka baabasiirka faahfaahinta warbixintan waan idiin soo wadaa hase yeeshee dhegaystayaal waxaan toddobaadkii hore ka soo hadalnay wax ka mid ah xalka la tacaalidda xanuunada dheefshiidka sida khallu tufaaxa dhegaystayaasheenna qaarkood ayaa ina soo weydiiyeen nooca khalka ah innaga oo la wadaagayna khubarada iyo dhakhaatiirta caafimaadka ee aan ka soo xiganay macluumaadkan caafimadeed waxa ay sheegeen in nooca khalka ee saacida caloosha aanu ahayn midka saafiga ah ee marka aad eegto aada dareemayso in ay hoosta wax u fadhiisanayaan sida uu tilmaamaan ku bixinayo doctor axmed khadiib
في في اسود تحت اهو في اسود تحت شوائب تمام فالشوائب دي الش- مش- الشوائب دي هي دي المذر هي دي البكتيريا النافعه اللي بتبقى موجوده هي دي الام ال- اللي بيحتوي عليها خل التفاح الكويس وذ ذا مذر دي مش واضحه اصلا ليا فهتلاقوها ممكن شركه تانية تكون مكتوبه كويس وغير مفلتر وغير مبستر وهتلاقوه عكر عكر غير غير صافي عكر ويحتوي على ع- رواسب من تحت زي ما اتكلمنا
intaas kadib warbixinteenii hore ee aynu kaga soo sheekaynay dhibaatooyinka dheefshiidka iyo waxyaabaha uu ka dhasho shaqola'aanta ku timaada dheefshiidkaas waxaa ugu muhiimsanaa in ay hoos u dhacaan dheecaanada caloosha ee ka shaqaysiiya xubnaha kale ee uur ku jirta kuwaas oo markii ay shaqayn waayaan keena xanuuno kala duwan oo gaaska uu ugu horeeyo haddaba dunida sidee bay ola tacaalaysaa daweynta xanuunkaas maxayse sheegayaan macluumaadkii ugu dambeeyey ee dawooyinka ilaa hadda la soo saaray ee lagula dagaalamo xanuunkaas innaga oo soo xiganayna webijada ka faallooda arrimaha caafimaadka ee kale ah babmed iyo biomed central iyo kuwo kaleba waxa ay leeyihiin dawooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahaynba sida lagula tacaalo kuwa kiimikada waxaa ka mid a simithicon waxay burburisaa gaaska sidaa darteedna waxay yaraysaa dibiryada caloosha waxay leedahay in iyada kudheeda laga badbaado waxaa loo isticmaalaa dadka waaweyn caruurta xitaa dhallaanka activated caracol waxa ay nuugtaa gaaska iyo walxaha caloosha ku jira waxaana laga helaa iyada oo wadata magaca ah caraco cabis iyo activated caracol tablets kaniini ahaan iyo kaabsool ahaan looma ogola qof kasta sababtoo ah waxa ay faragelin kartaa nuugista dawooyinka kale ee qofka isticmaalayo barabiotiga cusub 2023 ilaa 2025 cilmi baaris adag oo la sameeyey ayaa la ogaaday inuu aada ugu fiican yahay xanuunka gaaska haddaba barabiotiga noocyada bivit bacterium animalis lactobacillus plantrum bacillus coagulanis gbi waxay taageeraan dheefshiidka waxayna yareeyaan gaaska iyo sidoo kale calool istaaga iyo sidoo kale i b s-ka gaaska uu la socdo dawooyinka dabiiciga ah ee cusub waxaa ka mid a peppermint oil oo loo yaqaano zayt annaacnaac waxaa la caddeeyey in ay yareyso gaaska calool fadhiga iyo sidoo kale i b s tusaale ahaan ebrogast nacnaac iyo colbrimin waa daawooyin dabiici ah laakiin lagu sameeyey cilmi baaris adag iyadoo ay weheliyaan jinjarka ama sinjabiilka waxa ay kor u qaadaa dhaqdhaqaaqa xiidmaha waxa ay yaraysaa gaaska mataga iyo sidoo kale dibiryada caloosha waxaa sidoo kale ka mid a fonail ama shamaar waxa uu ka mid yahay daawooyinka ugu caansan ee gaaska ee la xaqiijiyey in uu waxweyn ka qabto waxaana lagu isticmaali karaa shaaha buda ahaan iyo sidoo kale kabsol ahaan waxaa sidoo kale ka mid a comomile amaba loo yaqaano babonage waxa ay dejisaa xiidmaha waxa ayna yaraysaa xanuunka gaaska waxay sidoo kale u fiican tahay caruurta iyo dadka waayeelka ahba sidoo kale isku darka daawooyinka caraway ama peppermint ama xawaaji dhuudhuubka iyo nacnaca oo la isku daray waxay si deg deg ah u dhimayaan gaaska iyo calool dibiryada waxaa sidoo kale ka mida dawada dabiiciga ah probiotic waxaa jira isku dar cusub sida tumric black pepper probiotic ama sida kale loo yaqaano karkam filfil aswad iyo probiotic waxay hagaajiyaan dheefshiidka waxayna yareeyaan gaaska ka dhasha bararka xidmaha ama dibiryada mindhicirada dadka aan ku habboonayn daawooyinkan qaar pobermint oil zayd naacnaac uma habboona dadka qaba dhaawaca daran ee caloosha activated corocol kuma wanaagsana qof qaata daawooyin badan amaba isticmaala daawooyin kale probiotic kuma wanaagsana dadka difaacooda uu hooseeyo sidoo kale fanil ama comomile kuma wanaagsana dadka xasaasiyadda mandhicirka qaba marka intaas aan ka soo gudubno dhegaystow muxuu dhakhtarkaaga kuugu sheegi waayey sirta hoose ee xanuunkaaga caloosha haddaba aan kuu sheego waxaa jira xanuuno aada ugu dhow gaaska ee mar waliba lagu qaldi karo xanuunkaas haddana waa ay ka duwan yihiin gaaska calaamaduhu hab isku dhowaadeene waxaana ka mid a xanuunadaas i b s i b c i b d cronis diseases iyo sidoo kale alstrative colitis kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku keena qofka haddaba muxuu yahay i b s waxaa inoo sharaxaya doctor ismaaciil xadle maantane waxaan kula wadaagi doonaa calaamadaha aada ku aqoonsan karta cudur loo yaqaano i b s ama soo buuxa loo yaqaano invalum irritable bowel syndrome kaasoo ah cudur ku dhaca habdhiska dheefshiidka khaasatan caloosha iyo mindhicirka ayuu ku dhacaa cudurkan wuxuu u keenaa qofkii caloo xanuun fara badan sidaa darteed qofku wuxuu dareemayaa tabardarro iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad calaamada koowaad oo caan ku yahay cudurkan waa abdominal bain ama calool xanuun calool xanuunkaasoo inta badan kaa saameynaya qeybta hoose caloosha inkastoo oo caloosho dhan oo ku xanuuni karto ama qeybta saraba xataa ay ku xanuuni karto xanuunkan waxaa uga reysanaysaa markii caloosha ay ku dhaqaaqdo ama ay ku socoto sidoo kale calaamada labaad oo muhiimka waa shuban shuban jilcan isku inaad si isku xigta u tagtid biyina u badan waaye cudurkan oo saxradiisa aada ayay u jilcan tahay sidoo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano calool adeeg calool adeegaas oo qofka markii oo caloosha ay socoto oo uga fiicnaanayo xanuunka inta caloosha ay ku adag tahay ama aadan saxroon ama caloosha aysan ku dhaqaaqin waa calool xanuunkii aada ayuu ku haynaya laakiin markii aad saxrooto waa fiicnaanaysaa sidoo kale waxaad dareemeysaa mararka qaar in weli calooshii socodka sidii la rabay ay noqon oo weli saxro ay kugu harsan tahay taas ayaa waxaa keenaysaa inay intoo isjiiranayo isjiirasho inuu sameeyo taasoo keeni karta inay dilacdo ama nabar uga soo baxo
sidoo kale waxaa ka mid a waxa loo yaqaano i b d iyo alstrative colitis kuwaas oo aada isugu calaamad eg kana mid a xanuunada lagu qaldi karo gaaska si aan u kala fahamno labadaas xanuun waxaa inoo sharaxaya doctor cabdirasaaq oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed xanuunkan cronis diseaska asaga iyo yani xanuun kale ee lagu magacaabo ulcerative colitis waxaa laisku dhahaa inflammatory bowel disease ayaa laisku dhahaa labadan xanuun ama waxaa loo soo gaabayaa i b d horey waxaan soo sharaxnay i b s marka xanuunka uu ka duwan yahay i b d ayaa la kan i b s ma ahan kan i b d oo uu ka duwan yahay i b d ga marka laba xanuun ayaa mataqaanaa laisku dhahaa oo ah alcerative colitis arkaysaan iyo iyo cronis diseaskan marka xanuunkan waxa uu saameyn karaa ama yacni uu dhaawici karaa ama dhibaato u geysan karaa dheefshiidka kasoo bilow afka ilaa halka ugu dambeysa yacni ee saxarada ka baxdooda yacni intaas ayuu xanuunkan asiibi karaa balse wuxuu si aad ah ugu badan yahay mandhiciraha waaweyn mandhiciraha yar waana sababta calaamadaha ugu badan yani halkaas ay ugu soo muuqdaan
haddaba i b s oo laga soo gaabiyey rutbal bowl syndrome cronis diseases ama i b d alternative colitis waxa ay keenaan dhiig la-aan ku timaada qofka sida in ay yaraadaan macaadinta muhimka u ah jirkeenna iyo fitamiinada qaar kuwaas oo door weyn ka cayaara nolosha bini-aadamka maxay yihiin macadinta iyo fitamiinadaas waxaa inoo sharaxaya doctor ereg beg oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka iyo nafaqada So today we're going to talk about the most common nutrient deficiency in irritable bowel disease. Now, this would include Crohn's and ulcerative colitis. Now, in both of these conditions, you have xaaladahan oo kale waxaad leedahay barar aad u badan iyo falcelin xaddhaaf ah oo ka timaada habdhiska difaaca jirka bararka mandhicirka wuxuu yareeyaa nuugista nafaqooyinka nafaqa yaraanta ugu badan ee ku dhacda dadka qaba i b d waa kow yaraanta birta ama waxaa loo yaqaano iron deficiency yaraanta birta waxa ay ku timaadaa dadka i b d qaba sababtoo ah dhiigbax iyo hoos u dhac nuugista birta oo ka dhasha bararka yaraanta birta waxa ay ku timaadaa dadka i b d qaba sababtoo ah dhiigbax iyo hoos u dhac nuugista birta oo ka dhasha bararka ximoglobiinkaaga oo hoos u dhici kara haddii birtaadu aad u yaraato ilaha ugu fiican ee birta waa hilibka xoolaha gaar ahaan lo-da iyo beerka iyo dhirta loo yaqaano sbirolina had iyo jeer ka hel birtaada cuntada ee ma aha sablementska waxa loo yaqaano sababtoo ah kaabayaasha birta way fududahay in ay si deg dega kuugu soo noqdaan boqolkiiba siddeetan dadka qaba i b d waxay qabaan yaraanta birta yaraanta vitamin d boqolkiiba toddobaatan dadka qaba i b d waxa ay qabaan yaraanta vitamin d sababtoo ah bararka i b d wuxuu xanibaa nuugista vitamin d-ga cuntada da-aadda miisaankaaga midabka maqaarkaaga iyo meesha aad ku nooshahay ayaa sidoo kale saameeya heerka vitamin d vitamin d wuxuu muhiim u yahay nuugista kaalshamta hagaajinta xoobka mindhicirka yar iyo dhimista bararka ama dibiryada toban kun ayu oo vitamin d tree ah maalintii ayaa ku habboon si loo helo heerar caadi ah vitamin b alif iyo b folet vitamin b alif iyo b waxay ka yimaadaan cuntooyinka caafimaadka leh iyo bakteriyada wanaagsan ee mindhicirka markuu jiro dibiryo ama barar mindhicirka ah makrobiyomkaaga wuu yaraadaa oo waa uu daciifaa tani waxa ay yareyn kartaa awooddaada in aad soo saarto ama nuugto vitamiinadan hoos u dhaca vitamin b laba iyo toban iyo b sagaal wuxuu sababi karaa daal dhig yaraan iyo dhibaatooyin kale oo badan afar vitaminka kow iyo vitaminka labo vitamin k one iyo k two waxaa kaloo soo saara bakteriyada mandhicirka mandhicir caafimaad darro ah wuxuu sababi karaa heerar hoose oo labada nafaqo ah vitamin k one waxa uu ka hortagaa dhiigbaxa isaga oo dhiigga ka caawiya xinjirowga halka vitamin k two uu ka caawiyo adkaanta lafaha markaana ka fogeeyo kaalshiyamka halbowlayaasha iyo kala goosyada haddii aad qabto i b d hubi in aad dib u buuxiso nafaqooyinkan the arteries and out of the joints and where it should belong in the bones. So if you have IBD, make sure that you're getting these supplements.
ugu dambayntii dhegaystow haddii uu qofku qabo sokor iyo xanuunada beerka sidaas oo kale waxaa dhaca in ay yaraadaan vitaminada jirkaaga oo uu ugu horeeyo vitamin b laba iyo toban gabagabadii dhegaystow xanuun walbee aad ku aragto caloosha ha u cunin dawagaas hana u malayn gaas ee kala tasho dhakhtarkaaga caafimaadka
أضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buqa qable ka hirgelisay mu-asaso waxbarasho oo u gaar ah haweenka iyo caruurta muhaajiriinta munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ayay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xariga uga jartay mu-asasada waxbarashada alhijra oo u gaar ah haweenka iyo caruurta muhaajiriinta mu-asasadan waxa ay hoos tegi doontaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana mu-asasadu ay leedahay qaybo kala duwan sida barashada harqaanka ugu horeyn waxaa munaasabadii xarigga looga jarayay mu-asasada alhijra dadkii ka hadlay ka mid ahaa sheekh yuusuf macne cabdiraxmaan oo ka hadlay fadliga ay leedahay hijrada bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin usalli wausalimu cala almabcuudi raxmatan lilcaalamiin wacala aalihi atayibiina ataahiriin wsaxaabatihi alkiraami albarara uma ama bacd naxmad allaha subxaanahu wa tacaala calaa nicamihi alkathiira alatii laa tucadu walaa tuxsa wanas'aluhu almasiida min fadlih jala wacala وأن يحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ثم ما بعد ولا ليال الله سبحانه وتعالى يا مهدله الله نوغو نعمي نعموين فربضان أو نانكوبي كرن نعمة دينة ديان وهيسانا وانا نعمة وين إله وبحيو هذه دين تهقاقته وقف دين كيسو هقاقه ودين صحيحة إله سبحانه وتعالى هالكي دين كإسلامك ومارتي وكو هقاقه الدنيا ورا عيسى دين مهمة marka nicmadiinan ayaan haysanaa waxaan isku baraarujinaynaa marka koowaad ashukru calaa nicamihi subxaana wa tacaala in allah subxaana wa tacala nicamtiisa aanu ku shukrino dadkan hadda meesha fadhiya gabdhaha muhaajiraadka ah ee meeshan diin iyo alla dartii u yimid in allah subxaana wa tacala wax badan aad ku mahadisaan meelihii aad ka soo tagteen waa garanaysaan diinla'aanta iyo waxa ka jira waad og tihiin ilaah baa idin doortay oo meeshii gaaladu xukuntay ee gaaladu maamulaysay ee diinka islaamka aan laga oggolayn een xijaabka la oggolayn een tawxiidka la oggolayn ee shicaarka islaamka aan la oggolayn allihii idinka keenay oo inaad hijrootaan idin waafajiyey oo muslimiinta aad u timaadaan wax badan iyo wax badan allah subxana wa taalata in lagu mahadiyo masalada koobaad arrintoon ka bilaabayna waxaa weeyaan waa halkaa ayada ah ku xamdinta iyo ku shukrinta allah subxana wa taala nicmada idin siiyey in badan oo idinka idinla dhashay ayaa meeshii jira oon hijradan waafaqin oo ilaahay uusan waafajinin ayaa meeshii jirta intiinnan marka waa doorasho ilaahay subxana wa taala idin doortay marka wax badan ilaahay lagu aqoonsado arrintaasu oo lagu shukriyo shukrigana qowl iyo ficil iyo niyaba intaba waa noqonayaa intaa kadib talabaad aan baraarujinaya waxaa weeyaan markaskan alla subxaana wa tacaala uuna siiyey ee fadliga alla subxana wa tacaala aad ku hesheen inaa isaguna markaska laga faa'iidaysto oo diinta aad u soo hijrooteen ood meeshan u timideen in la barto diintu waa barasho islaamku waa in la barto waxaa weeyaan haddaan la baranin wax badan lagama dheefayo laguma dhaqmi karo waajibaadkiisii iyo tacaaliimtiisii iyo akhlaaqdiisii ma toosayso haddaan la dul istaagin oon la baranin marka markaskan asaga ah ilaahay subxana wa taala fadligiisa lagu helay oo ilahay idinsii idinku gaar idin yahay gabdhuhu gaar u yahay ragga shaqo kuma laha in isaguna laga faa'iidaysto oo wax la barto oo qof walba waxaa waajib ku ah diinka islaamka ilaahay soo dejiyey rijaalan wa nisaa'an in waxaa weeyaan uu barto waa waajib waajibaadka ku saaran inaad barata waa waajib salaaddu waa waajib cilmigeeda waa waajib tawxiidku waa waajib allah subxan in la waxido cilmi tawxiidna waa waajib soonku waa waajib cilmigiisu waa waajib takaaliiftii waajibaadkana saaran cilmigay u baahan yihiin marka in nicmadan ayada aan la dayacin oon la dhayalsanin ee laga faa'iidaysto oo gabdhuhu wax bartaan waxbarashada lagu dadaalo niwadwal jadwal uu samaysto oo markaska la camiro maraakiis baa ku taalla magaalada fara badan waad ogtihiin tartamaa dhici doona waa la iswaraysan doonaa tartamaa jiri doona inaadan hoos marin ee markaskan markas magacaaban oo yacni tacliimtiisa iyo juhdigiisa iyo dadaalkiisa gabdhaha uu ka muuqdo waxaa weeyaan in la arkaa la doonayaa oo markaska laga faa'iidaysto oo loo naseexeeyo kuwaan waxbarashada rabinee xaafadaha iska jooga lasoo qabto oo ducaad aad noqotaan oo markaska la keeno oo markaska laga faa'iidaysto ayaduna waxaa weeyaan waan baraarujinaynaa in dadka mucallim gabdhaha mucallimaadka ah ee markaska wax ka dhigi doono in iyaguna la ixtiraamo loo dhaganulaado loo dulqaato loo sabro wixii macallinka xaggiisa kaaga yimaada waxaa weeyaan inaad u dulqaadataa la doonayaa waxaa kaloon baraarujinaynaa jihaad baa socda si aad ogtihiin oo dee lagu jiraa cadow baa lisaya jihaadkaan laga qayb qaato gabdhahaan kaalinta idinkaga aadan jihaadka asaga ah inaad ka qayb qaadataan waxaa weeyaan inaad u baaqdaan kuwii aad ka soo tagteen ee xagga jiray ee xijaabla'aanta iska ahaa een tawxiidka aqoonin salaada aqoonin waxaa weeyaan in aad ka qayb qaadataan oo dacwadii iyo diinkii aad gaarsiisaan waa la rabaa oo ay soo hijroodaan dacwada islaamka xilbaa idinka saaran kaalintan aad qaadataan waa idinku baraarujinaynaa intaasaan kalimihii kusoo koobaya wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed intaasi kadib mudiirka mu'asasada cusub ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono mu'asasada uu mas-uulka ka yahay anigoo ah maniirkii haddii ilaahay ogolaado mu'asasada alhijra walaalayaal inshaa allahu tacaalaa waxaanu sheegaynaa dadka degmada bu'a qabla in aanu furayno mu'asasada in inshaa allahu tacaalaa marka hore aan ku raaligelinno allah subxaanahu wa tacaala marka labaad in aan wax ku barno gabdhaha muhaajiriinta ah intaa kadib walaalayaal macnaha ujoodkeeda marka waxay tahay in inshaa allahu tacaalaa afartan noocoo lagu baranayo ay tahay in haddii ilaah ogolaado lagu barto qur'aanka xifdintiisa iyo yo in lagu barta aqoonta noocyaheeda kala duwan haddii ay tahay in ay gabdhaha bartaan mase lagu baro haddii ilaahay ogolaado noocyada harqaanka mase haddii ilaahay idmo dharkaraskii iyo wixii la mid ah insha allahu tacaala walaalayaal waxaan insha allahu tacaalaa aan u mahadnoqaynaa allaha subxaanahu wa tacaalaa allah kadib waxaan u mahadnoqaynaa xarakat al-shabaab almujaahidiin amiirkeenna as u horeeya abi cubeyda mahaddaa kadib walaalayaal waxaan u mahadnoqaynaa walaayadeenna hiiraan ee u horeeyo waaligeenna iyo makaatiibta kala duwan ee insha allahu tacaalaa la shaqaynayso ayaan u mahadnoqaynaa insha allahu tacaalaa waxaan doonaynaa insha allahu tacaalaa walaalayaal sida ay wadaadada horeba ay wax idinku sheegaan khaasidan gabdhaha muhaajiriinta ah in allah subxaanahu wa tacaalaa aan oga mahadnoqno hijrada marka labaad allaha subxaanahu wa tacaala aan oga mahadnoqno jihaadka marka labaad allaha subxaanahu wa tacala marka saddexaad aan oga mahadnoqno mudarisadan quraxda badan ee inoo diyaariyeen walaalaheenna walaayada waxaa la doonayaa walaalayaan haddii aad tihiin gabdhaha muhaajiriinta amase mujaahidiinta ah in aad diyaargalowdaan oo diyaargalowgii hadday diyaargalow kaloo labaad ku dartaan intaa ayaan insha allahu tacaala warkayga kusoo khulaasaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii ay munaasabadda socotay ustaad sheekh aadan macalin oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa booriyey furitaanka mu'asasada alhijra الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى وحنكم هذينينا نعموين كي سفرها بدن oo alla subxaana watacaala uu noogu nicmeeyey nicmada alle uu na siiyey way fara badan tahay lamana soo koobi karo maxaa yeelay qur'aanka kariimkaha noo sheegay wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nicmada alle haddii aad isku daydaan inaad tirisaan ood soo koobtiin maba soo koobi kartaanba arrintaasi waa sax maxaa yeelay nicmooyinka abuuristeenna ayay ka bilaabataa ilaahi subxana wa tacaala binu aadam uu naga dhigay binu aadamnimada waa sharaf binu aadam hadduu naga dhigay haddana wuxuu na siiyey axsan khilqa abuuristii u wanaagsaneed ayuu alla subxaana wa tacaala na siiyey alla subxaana wa tacaala ihaysinta uu na ehaysiiyey oo binu aadam uu naga dhigay waa nicmo binu aadamkii laba qeybood ay noqdeen nicmadii ilaahay subxana wa tacaala uu doortay oo nicmada jihaadka iyo iimaanka islaamka ilaahayga na siiyey haddana waa ku mahadinaynaa alla subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa lama soo koobi kare waxaaba ay ku ay ku dhammaystiran tahay wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla wixii nicmo ah oo idinka idinku sugan xaggay ka ahaatay xagga allay ka ahaatay subxaana wa tacaala waxaa la diidan yahay nicmo alle uu ku siiyey inaad cid kale aad u ideefiso ood u leexisaa la diidan yahay wax alla wixii nicmo ah hadday caafimaad tahay hadday owlaad tahay hadday maal tahay hadday caqli tahay alla subxaana wa tacaala nicmooyinkaas alla subxana wa tacala alla unba xaggiisa ka ahaatay alla subxaana wa tacaala waa ku mahadinaynaa si uu noogu siyaadiyo maxaa yeeley haddii nicmada aan ku shukrinno oon alla subxaana wa tacaala u qirno alla wuu noo siyaadinayaa in shakartum la asiidannakum alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nicmadan idiin siiya haddaad ku shukrisiin oo alxamdu lilaah afcil iyo qool baad alle uga xamdisiin waan idiin ziya waa ballanqaad alla subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nicmooyinkaasi noo siyaadiyo oo noo wado nicmooyinka anigu maanta farax weyn ayay ii tahay middan maxaa yeelay islaamkiiaa tawasucay shabaabulmujaahidiin ilahay a barakeeyo ciziga iyo sharafka waa dagaalkay galeen oo aan ku xurowni waayo ilaahay subxana wa tacaala fadligiisa aan ugu mahadnaqayna waayo waa nicmo si gaar ahaaneede aad aan ugu faraxsannahay intaanoo gabdhood oo muhaajiraad ah wilaayada hiiraan fadli badan ay leedahay waxaan ayada ka dambaysaa macadkan oo ma aragtay mu'asasatulhijra ah oo iyagaa noo sameeyey ayagaa guryaha noo dhisay ayagaa yidhi gabdhaha wax abartaano kuwa yaryarka ah kuwa waaweynka ah waan u mahadnaqaynaa oo horsocodka ka yahay waaligeennii ma aragtay guuleed abunabhaan waa u mahadnaqaynaa iyo raggiisa la shaqaynaa waa la weheliyaa waa u mahadnaqaynaa ma aragtay ninkaasi ilaahay abarkeeyo aad u noo ixtiraamaa waxaa kaloon idin xasuusina maktabka dacwada oo hiiraan isagana waa mahadsan yahay hawshan ay wax ka qabteen kulli waa u wada mahadnaqaynaa insha allahu tacaala nin kasta oo wax kasoo qayb ka qaati waa u mahadnaqaynaa waxaana leenahay ilaahay idinka abaalmariyo waxaa kaloon rabaa inaan u gudbo wixii haddiiba naloo xasiliyey intaasna aan soo marnay dhibkaasna la soo maray waxna nala siiyey maxaa nala gudboon anu soo gado anu soo noqona waxaa nala gudboon inaan ka faa'iidaysanno ma aho inaan wax baranna soo ma aha gabdhaheenna inay gabdha aqoonle inay noqdaan soo ma aha waa la soo hijro hijrada ma taqaanid waxay tahay hijro laba sharafaad wadatiin laba magacaad wadatiin laba magac oo diinta islaamka wasan ku lahaan wadannaa alxamdu lilah magaca koowaad muxuu yahay alhijra wakaa magacaasaan wadannaa magacaas waa qaali waa soo hijroonni saxaabadii maka ka soo hijrooti hijrana waxaa la yidhaahdaa inaad ka tagto beled kufaar iyo waddan gaala ay joogto oo waddanka muslimiinta aad tagto intaasna sifadaas ma leenahay mase ma lihin etoobiya oo waxaan ka nimid ma aragtay nasaara ahaan ka nimid waxaan nimid hiiraana nimid waa u soo hijroonni waa hijroon alxamdulillah ilahna aqbalo magacaas waa wadanna magaca kaloon wadanna maxay tahay waa mujaahidiin jihaadaan ku jirna waa soo hijroonnay meel iskama fadhinna ee gaalaan la dagaalamaynaa soo ma ah magacaas haddan labaadna waa wadanna marka maadaama labadaas magac aan wadanno oo muslimiintiina aan ku dhex jirno maxaa la rabaa inay naga muuqataa la rabaa waxaa la rabaa in aadaabtii sharciga la ilaaliyo hijradii sharafteedii la ilaaliyo jihaadkii sharaftiisii la ilaaliyo islaamka yaale waxaala ninkii u dagaalamay jihaadkaad u soo baxdeen raggiinna idinka soo horrey haddiid ijihaad ilahay darsu soo kacdeen sabra oo ijihaadka ku sabra oo ilahay diintiisa ku sabra intaasaan dhihi lahay waxaan asiibay minallahi ka ahaadeen waxaan gafayne shaytaan iyo nafteyday ka ahaadeen wabilahi towfiiq waalidiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa iyaguna soo dhoweeyey mu'asasada loo furay haweenka iyo caruurta muhaajiriinta
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنigoo ku hadlayo waalidiinta ma aragtay haddii ilaahay ku diidin afkooda horta marka u horreyso waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadinaynaa allah ilaah ayaa ku mahadsan meesha makaanka maanta aan iskugu nimid waa makaan aad aan ugu faraxsanahay marka ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa lama koobi karo nicmatuul islaam buuna siiyey nicmatulhijr buuna siiyey nicmatul micnaha haddii ilahay ku diidin jihaad buuna siiyey alxamdulilah aad baan maarta haddii ilahay ku diidin usoo dhoweynayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala aad buu maarta haddii ilaahay ku diidin inoo sharfay inoo karaameeyey mar haddaan annaga waalidiintii aan nahay macnaha waxaan soo dhowaynaynaa oon baraarujinaynaa qaabkan ma aragtay xarakadeenna mujaahidiinta ma aragtay ay noogu tala gashay haddii ilaahay ku diidiin ay noo diyaarisay ayaan ma aragtay baraarujinaynaa waxaan mahadinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala marku horrayso markuu ku xigo macnaha waxaan mahadinaynaa shabaab almujaahidiin ayaan macnaha mahadinaynaa amiirkeena abi cubayda as u horreeyo akhyaartan ma aragtay haddii ilaahay ku diidin meesha fadhisan alxamdulillah ayadana waa mahadinaynaa waxyaalaha lagu bararaayo waa afar maado maadada koowaad waa qur-aankao la taxfiidiyo oo macnaha la xifdiyo haddii ilaahay ku diidin in maaragtay dadka waaweyn waxay ku bartaan in culumta sharciga maaragtay kala duwan maadiga oo leh lagu barto sida micnaha xarqaanka oo kale sida maaragtay haddii ilaa masafta la samaynayo darimaha soor kariska wax weliba waa laisku baraya meesha hadii ilaa ku diidin warkeeda ma sahlano marka idinka waxaan idinka codsanaya gabdhahii haddii aad tiidin barnaamijkaas inaad micnaha ihtimaam aad siisaan ood maarata haddii ilaaha ku diidin aad door weyn ka qaadataan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي سبحانه وتعالى يا مهدا ما أنت تسكال سوك أنك يا ماشان الحمد لله ثم الحمد لله وحن كلكم هذا علينا dhammaan dadka isugu yimid meesha ayaguna waa mahadsanyihin jasaakum allah khayr qof kasta ay wakhtigiisa usoo beerdareeyey intaa kadib waxaan kaloo mahad celinayaa xarakatu shabaab mujaahidiin intaa kadib aniga galabta waxaan u malaynayaa muddo badan ayaan xaflada ka qayb gelayay xaflad la leeyahay gabdha muhaajiraada bis ayaa iskale waa ii kow galabta anig farxad gooni galabta waxay ii tahay farxad gooni ah gobollo badan iyo caro badan oo xarakadu maamusho ayaan xaflada u tegey markiskan gabdha muhaajiraadaha iskale oo keligood wax ku baranaya alxamdu lilaah waa wax ilaahay subxaanahu watacaala looga mahdiyo waxaan leeyahay marka labaatan sano inta xarakadu maraakisteedu dhisan tahay kama yara qaarkood toban iyo toddobo iyo wixii ka agadhow waayo intaa dad baa ka soo baxayay deegaanka hadba markaas madrasadu ka dhisan tahay jooga adinku dhammaan ummaddaas waa aad ka beddelan tihiin inaas og tahana fiican muhaajiraadaa laydin yiraa dadku magacyadii ay lahaayeen markaad la qaadateen magacaanaad dheertihiinoo meesha idin yaalla magacaanina wuxuu u baahan yahay difaac wuxuu u baahan yahay dadaal wuxuu u baahan yahay waxbarasho dheeraada wuxuu u baahan yahay dhowrtaan wuxuu u baahan yahay adaab wuxuu u baahan yahay inuu si gooniya maadaama inta magaaladii laydinka soo baxshay meel gooniya laydin dejiyey la yidhi gabdhaha muhaajiraadka meeshaan waxaa ku bartaan inay maaragtay insha allahu tacaala ammaan iyo waxbarasho ilaahayna aad ku raalligelisa ka gelinaysaan dadkii qarashka idin gelishay iyo magacii wanaagsanaana aad insha allahu tacaala ku xifdinaysaan inaad la timaadaana laydinka rabaa hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى ayaanku mahadinaynaa naga dhigay muslimiin nana soo gaarsiiyey xilligan quruxda badan usbuucii saddex xafladood ilaahay diintiisa loogu hadlaayo ama lagu weynaynaayo ilaahay diintiisa lagu dhaqmaayo ilaahay diintiisa loo jihaatamaayo lagu dhimanaayo lagu dhalanaayo allihina soo gaarsiiyey ayaan ku mahadinaa in badan bacda xamdulilaahi tacaalaa waxaan sidoo kale halkan sii akhyaarta iga horraysay oo kale aan ugu mahadcelinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin maanta meesha aan joogno makaanka aan joogno tusaale hooyooyinkii guryaha joogay ee carruurtooda mujaahidiin ay ahaayeen ilmihii yaryaraayaiyo wax loo baray ayagana maanta loo furay ilaahay diintiisa inay bartaan waa wax faa'iido ah waa wax xarakada ka hor aanan arag aanan maqal walaalayaal waxaan idin leenahay dadka dha- dha- dhaqaalaha geliyey mu'asasadan juhdigii ku bixiyey dadka adduunyada jooga maanta dadka ugu sharaf badanaad tihiin ilaaha idin sharfay diin idin dooray adduunye qof bila'aadan la siiyey wax ma tarto diinaa wax tarto nimcadaas ma ku shukrinaynaa oo ma haysanaynaa maswaadaadinaynaa walaalayaal waxaan dardaarmayaa mu'asasadan ama lix bilood ha noqoto ama sanad ha noqoto waa isku imaan doonaa ninkii nool waxaan dardaarmaynaa ilaahay diintiisa ha la barto gabdho daaciyaad ha la noqdo dhaqan kaloo maanta na anfacayo na deeqaayo ma leh intaas ayaan kusoo koobaya kelmadeyda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo soo xiray munaasabadda ayaa kaga mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan hirgelinta mu'asasadan isagoo la dardaarmay guddiga iyo ardayda mu'asasada alhijra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله ثم ضمان مرت شرفت كردوان جوجوجا waa xaflada furitaanka waa muasasadan muasasadan qiimaha badan ee dacwiga ah baan ayagana u mahad celinaynaa ee ka kooban rag iyo dumarba allaana mahad iskale guud intaa kadib waxaan galabta u fadhino waa furitaanka muasasatu lhijra muasasadu waxay ka kooban tahay afar qaybood oo kala ah ee qaybta xifdiga qur'aanka oo magaceedu yahay umu salama qaybta rawdada oo caruurta yaryar khaaskana u ah ee in lagu baro qiraa'ada iyo kitaabada waxaa kale oo ay mu'asasada wadataa qaybta tacliimulkibaar oo u gaar ah dumarka bay wadataa oo iyaduna ka mid ah ee furuucda ay leedahay mu'asasatulhijra waxaa sidoo kale ay leedahay macad loogu magacdaray umu salama oo mustawihiisa uu ka hooseeya mustawihii macadkii icdaadu daaciyaad ee khadiija bintu khuwaylid oo asaguna ah qayb lagu soo dhisayo oo lagu soo gaarsiinayo in ay galaan macadkii khadiijatu bintu khuwaylid oo gabdhaha daaciyaadka lagu soo diyaarinayo waa mu'asase ka kooban afartaa qaybood sidaa arkaysaana dhismaha hadda meesha ku yaallo oo ka kooban dhowrka qaybood oo wato eh, xamaamkiisii ama musqushiisii tubada biyaheeda ay ku jirto hoolashiisii iyo qaybihiisii kala duwanaa leh ee bay hadda wilaayada dhistay ee laguna wareejinayo oo aan rabno inaan ku wareejinno maktabka dacwada ee wilaayadu ayaguna aan rabno inay ku wareejiyaan maamulka mu'asasada alhijra ilaahay baana ugu mahad celinaynaa wixii noo qabsoomay oo asaga mudan inaan mar walba u mahad celino waxaan marka la dardaarmayaa dhowr qaybood qayb waa dadka waalidiinta ah si gaar ah dadka ay khusayso oo aan ugu talagalnay in mu'asasadan awlaadooda ay ka faa'iidaysato waxaan rabnaa ilaahay dartii inay shaqada noqoto mu'asasadaanna ay noqoto mu'asasad dad qiimo badan soo saarto haddii uu alla idmana waxaan rabnaa in wakhtiga soo socdo aan ku darno ay yeelato furuuc kale oo afarta hadda ay ka kooban tahay ka badan hadduu alla idmo subxaanahu wa tacaala waalidka marka waxaa laga rabaa awlaadu inay ku tashjiiciyaan ee barashada diintooda islaamka guryahana lagu soo dhiso oo dadaal xoogle la geliyo qaybta kale oo dardaaranka mudan waa mucallimiinta ka dhigaysa goobta aan joogno dadka muslimiinta oo kala duwan wax bari doonta waxaan rabnaa in ilaahay dartii aa u gudataan shaqadaa islaamka u haysaan dadkaas qaybahooda kala duwan oo aad gacanta ku haysaanna aad ilaahay dartii shaqadiinna intay noqoto aad itqaanisaan xaqiijisaan ummaddaas aad ku gudataan wixii ilaahay idin baray oo wax hagar- hagar aadan ka gelin magaca ee mu'asasada wadata waa aad qiyaasi kartaan waxa ay tahay micno gooniana way wadataa micnahaas ay wadato waxaan rabnaa inuu soo muuqdo ama uu soo dhalaalo waxaan rabnaa meelo naga fogfog inay micno ka samayso ama saamaynteeda iyo ta'fiirka ay samaysay ilaahay uu sabab ugu dhigo camalkan dad badan in ay shaarigaan ama ay qayb ka noqdaan wax weyn baa laydinkaga fadhiyaa dadka mucallimiinta iyo gabdhaha mucallimaadka ah si gaar ah walaalaha guddiga ah oo hawshaan ugu hoosayn doona maktabka dacwada ayaguna intaa oo kalean leenahay mar walba ka warqaba mu'asasadan inay qiimo yeelato magaceedana u weynaado sida magaceedu u quruxda badan yahay oo u weyn yahay waxaan rabnaa in waxa laga barta iyo dadka ka soo baxana ay qiimo badnaadaan maktabka dacwada oo runtii mudan ee in lagu ammaano iskudayga iyo hawsha ay sameeyeen bacdallaahina aan ugu mahad celinayna iskudaygooda waxaan rabnaa ayaguna mu'asasadan ilgaara inay u yeeshaan ka warqabkeeda iyo korjoogtaynteeda heer gobol iyo heer muxaafadaba waxaan rabnaa si gaar ah mu'asasadan inaa ugu warqabtaan ricaayo gooni aad u samaysaan ee mar walba laga warqabay qaab socodkeeda yacni inaan marna la hilmaamin mu'asasadan ilgaara in lagu eego ayadana waxaan kula dardaarmayna oo aan leenahay walaalaha maktabka dacwada si guud marka ilaahay baan ugu mahad celinaynaa galabta marka waxaan rabnaa inaan ku wareejiyo dhismihii ay wilaayada dhistay ee loogu talagalay mu'asasada waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mas-uulka maktabka dacwada wilaayada furayaasheedii waxaana rabaa inaa igala wareegtid adigana aad kusii wareejisid walaalihii mas-uulka u ahaa ama guddigii mu'asasada oo uu ugu weyn yahay sheikheenna xafidahullah wa racaah sheekh aadan macallin oo runtii agteenna qiimo weyn ku leh darajo weyn ku leh ilaahay subxaanahu wa tacaalana u weydiinayna inuu karaameeyo asaga iyo ahalkiisa iyo awlaaddiisaba iyo guud ahaan dadka muslimiinta aba waxaan rabnaa marka guud ahaan ee mu'asasadan sida agteenna ay ugu weyn tahay ee bay dadka muslimiinta oo dhan u khusaysaa inay noqoto mu'asasa lagu farxo ee laga bilaabo galabtana mu'asasadii alhijra way furan tahay ee waxaana rabnaa in wixii laga bilaabo maanta ay noqoto meel ilaahay shareecadiisa lagu barta laguna koryeelo intaasaan warkayga ku gebagabaynayaa hada wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بإذن الله تأتي وفدة تبلغ